faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beledweyne
maxamed dae cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantasig redio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radio cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi hijalaqsane redio cadaado balanballe
waa mahad bashiir cismaan mahad xiliif reediyow cadaado magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal redio cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton redio cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakaarta redio cadaado magaalada muqdisho
cismaan aadan carays raadiyo cadaado beledweyne
muuse cabaas cusmaan redio cadaado afguye
amaalqaajo redio cadaado garowe
bashiir cabdilla cusmaan raadiyo cadaado beledweyne
maxamed cabdulaahi baxnaaniye raadiyo cadaado magaalada muqdisho
yaxya cabdirasaaq soofe redio cadaado magaalada baardheere ee gobolka gado
yuusuf abubakr naam raadiyo cadaado jawaar
bismillaahi raxmaan raxiim duhur wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada warka duhur ee raadiyaha cadaado qodobada maanta aanan kugu haynana waxaa ugu waaweyn madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya oo khudbad dhinacyo badan taabanaysa ka jeediyey shirka nabadda iyo xasiloonida geeska afrika wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda federaalk soomaaliya oo war ka soo saartay sababta u firmila iyo shirka la filayo inuu ka dhaco magaalada dhuusamareeb ciidamada dowladda federaalk soomaaliya oo maantay dhaqdhaqaaqyo xoogana ka samaynaya deegaanka awdhigle ee gobolka shabeellaha hoose golaha ammaanka qaramada midoobay oo si wada jir ah u diiday in al-shabaab lagu daro ururka alqaacida golaha ammaanka qaramada midoobay oo si wada jir ah u diiday in al-shabaab lagu daro ururada argagixisada dowladda federaalk soomaaliya oo amar culus duldhigtay diyaaradaha ka dega deegaanada maamulka jubbaland ilhaana cumara oo dhibano u noqotay dadka caddaannimadu ku weyn tahay ee dalka maraykanka qodobadaas iyo qodobo kale warka duhur ayaad ku dhegaysan doontaan u diyaargarooba asagoo intaasi ka faahfaahsan
cadada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale duhur wanaagsan waa khamiis taariikhdu ay ku haastaysan tahay sagaaliyo labaatanka bisha sideedaad sannada labada kun toban iyo sagaalka warka maantay waxaa soo saaray maxamed axmed aadan anigoo cumar ayaan la socodsiinaya kusoo dhowaada warkii oo dhana madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa khudbada dhinacyo badan taabanaysa ka jeediyey shirka nabadda iyo xasiloonida geeska afrika madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo uu khudbad ka jeediyey shirka nabadda iyo xasiloonida geeska afrika ee qeybta ka ah fadhiyada madasha iskaashiga wadamada afrika iyo jabaan ayaa soo bandhigaya fursadaha ganacsi iyo maalgashi ee ka jira guud ahaan dalalka geeska afrika madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa tilmaamay muhiimadda ay leedahay in lagu garab istaago wadamada geeska afrika qorshahooda horumarada laguna dhiirogeliyo tillaabooyinka horu socod kale ee ay qaadeen ee salka ku haya daris wanaagga iskaashiga iyo iskuduubnida dhaqaale amni iyo siyaasadeed waxaana si cad u qeexayaa in qorshaheena muddada fogo uu ku qatomo sidii aan mar labaad u soo celin lahayn kaalintii uu dalkeenna ku leeyahay geeska afrika arrintan oo aan ka samaynay bilow fiican kadib markii aan hormada u noqonay dadaaladii dib u heshiisiineed iyo isdhexgalka saddex geesoodka ah ee dalka soomaaliya elitiriya iyo etoobiya sidoo kale madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa si gaara ah u soo dhoweeyey fadhigana wafdiga dowladda aan walaalaha nahay ee jabuuti ee ka soo qayb galay shirdoceedka ku saabsanaa arrimaha geeska afrika iyagoona adkeeyey doorka wax ku oolka ah ee dowladda iyo shacabka jamhuuriyadda jabuuti ay ku leeyihiin dhaqaajinta hayaanka horumarinta gobolka fadhigana gaarka ah waxaa si wada jir ah u guddoomiyey madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo iyo ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalk etoobiya mudane abi axmed waxaana ka soo qayb galay ra-iisul wasaaraha dalka jabaan guddoomiyaha midowda afrika xogayaha guud ee qaramada midoobay mudane antonius gutis iyo ku-xigeenka dalka koonfurta sudan wasiirka arrimaha dibadda dalka jabuuti mudane maxamuud cali yuusuf wasiirka arrimaha dibadda dalka kenya muneka jomba madaxda hay-adaha caalamiga ah ee qaramada midoobay midowda yurub iyo danjirayaasha gobolka maalgashadayaasha caalamiga ah iyo khubro dhaqaale oo lagu martigeliyey madashan caalamiga ah wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa waxa ay ka hadashay sababta uu u furmilayahay shirka dib u heshisiinta ee dhowaana la filayo inuu ka furmo magaalada dhuusamareeb ee caasimadda maamulka galmudug wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa ka hadashay sababaha uu u furmilayahay shirka dib u heshisiinta ee maamulka galmudug wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda federaalk soomaaliya cabdi maxamed sabriye oo kulan la qaatay ganacsatada magaalada dhuusamareeba ayaa ka hadlay qorshaha furitaanka shirweynaha dib u heshisiinta ee maamulka galmudug ee lagu diyaargaroobayo magaalada dhuusamareeb ee caasimadda maamulka galmudug cabdi maxamed sabriye wasiirka arrimaha gudaha ayaa sheegay in shirka inta uu socdo si weyn loo xoojin doono dhismaha hay-adaha dowladeed ee maamulka galmudug si dhammaan reer galmudug ay u heleen adeegyada dowladeed ee ay u baahan yihiin ayna la tartamaan dowlad goboleedyada kale ee dalka ka jira waxa uu intaasi ku daray wasiirka arrimaha gudaha in qorshuhu uu ahaa in shirka si dhaqsi ah uu u furmo si ergooyinka maqan ay u soo degdegaan hase yeesee shirka uu dibidhaca ku yimid kadib markii uu khilaafa soo kala dhex galay madaxda maamulka ahlusunna iyo dowladda federaalk soomaaliya wasiirka arrimaha gudaha ayaa caddeeyey in wasaaradda arrimaha gudaha ay si cadaaladaha u gudanayso mas-uuliyadda ka saaran kamiradhalinta shirka iyo dhammaan howlaha la xidhiidha dhidiba u taagidda maamul galmuduga dhammaystiran xoogaagii taagtaagga ahaayo in isbeddel jiro isbeddel isu soo dhawaasho isbeddel dhinaca khayrka dadkii amuurahanu ay khuseeyeen oo labada dhinac ahaa inaan hadda ka soo baxay shir lagu go'aansaday wixii khaladaada oo dhacay iyo wixii tabashaah oo jiray in inta la galo la dhammeeyo is-afgarad ah aan wax hagaajino meeshii aan dhabbaha uga leexanay intaan aan jeerinka iyo qabada dhex marayn gadaal inta u laabanno meesha dhabbuhu ka toosnaayo aan ka nimid aan dib ugu laabanaan timid shirka ayadoo ergooyinku weli jidka ku soo jiraan inaan bilowno ahaa qorshahayaga si ay u soo dedejiso kuwa maqanin inay yidhaahdaan shirka ka gaara waxyaabihii magaalada ka dhacdhacayay iyo kala shakigii iyo dhaqdhaqaaqii muujinayay inaan la ysku raacsanayn arrinka ilaahay waxaan ka rajaynaa fariinta caawa la yskula soo laabtay inay ka qaado carqaladii saarneyd horena loogu socdo shirweynihii lagu heshiiyey galmudug inay ka soo wada qayb gasho oo dhaqankeedu gaar ahaan iyo haweenkeeda iyo dhallinyaradeeda iyo culimmadeedu ay ka soo qayb galaan u dhaqsan noo bilaaban doono haddii aan la yidhaahdo barnaamijka marka dib u heshiisiinta culayskiisu kuma salaysna reer hebelaa ayaan hore shani naga dila annaguna afaraan ka dilnay ninkii siyaadada ahaa hanala siiyo in meel loo fariisto uma badna culayskiisu kaas maaha degaanan annagu deganaynay naga durugsadeene ma la dagaalnamase waa nooga kicinaysaan maaha miisaankiisa wuxuu ku jahaysan yahay in la yidhaahdo galmudugay haddaad isu timaadeen dowlad idinkala dhicisa dowlad waxaa idinkala jira idiin kala qaada tuugga idinka qabatoo xabis geysa cadaalad keenta nabadgelyo keenta adeegyada galmudug u baahan tahay bixisa horumar iyo maamul aad kula tartantaan dowlad goboleedyada idinka tega keenta taasaa wakhti u heli doonta dhaqaale u heli doonta afarta sano ay haysato wakhtiya waxa idinkala jira inay idinkala celiso aan aadno dowlad goboleedkaas inaan dhisno reer galmudugu dowladdii intaas idiin qaban lahayd dhista miisaanka iyo hadafka guud ee shirka dib u heshiisiinta loogu socdaana waa kaas waxaa iga go'aana mas-uuliyaddayda iyo mas-uuliyadda wasaaraddayda waxyaabo badan oo riix riix iyo qof jeclaysi iyo mid xaqiisa loo qaado mid kale iyo mid garabka lasoo qabto iyo mid hoos loo riixo hadday jiri jireen waqti hore waxaan idinka ballan qaadaa inta ilaahay iga karsiiyo inay noqoto beelahaas iyo ergooyinkooda iyo guddiga doorashada iyo odayaasha soo xulaaya iyo xildhibaanada ay keenayaan inta cadaaladu gaari karto oo annagu aan karno inaan gaarsiino insha allah
dhinaca kale dowladda federaalka soomaaliya gaar ahaan wasaaradda arrimaha gudaha ayaa sheegtay inuu cad yahay heshiiska ay la galeen maamulka ahlu sunna wal-jamaaca magaalada dhuusamareeb ee caasimadda maamulka galmudug ayaa shalay ilaa xalay waxaa ka dhacayay kulamo aan loo kala kicin kuwaasi oo lagaga hadlayay khilaafka u dhexeeya dowladda federaalka soomaaliya iyo maamulka ahlu sunna wal-jamaaca wararka ayaana waxay sheegayaan in hogaanka culimaauddiinka ahlu sunna ay ogolaadeen in shaqada loo madax bannaaneeyo dowladda federaalka soomaaliya islamarkaana sidiisii u ahaan doono heshiiska labada dhinac ay kala saxideen wax kabeddelna aan lagu samayn doonin ciidamada ammaanka dowladda federaalka soomaaliya ayaa maantay dhaqdhaqaaqyo xoogan waxa ay ka samaynayaan deegaanka awdhigle ee gobolka shabeellaha hoose cumar xaaji adan cumar wardoon ayaa warkan ka soo diray gobolka shabeellaha hoose ciidamada dowladda soomaaliya ayaa saacadihii lasoo dhaafay waxa ay dhaqdhaqaaqyo militari ay ka bilaabeen deegaano badan oo kamid a gobolka shabeellaha hoose dhaqdhaqaaqyadan militari ayaa laga soo warinayaa inta udhexeysa degmada awdheegle iyo sidoo kale deegaanka bariire oo ka wada tirsan isla gobolkan shabeellaha hoose dadka ku sugan deegaanadaas ayaa u sheegay xafiis wareedka radio cadaado ee gobolkan shabeellaha hoose ayaa waxa ay inoo xaqiijiyeen in ciidamo fara badan oo kamida dowladda soomaaliya iyo sidoo kale kuwa amisom lagu arkayo inta u dhexeysa awdhegle iyo sidoo kale bariire ciidamadan ayaa ah ciidamo wata dabaabaadka dagaalka islamarkaana shacabka halkaasi ku dhaqan sida aan xogta ku helayno ay weydiinayaan deegaanada iyo sidoo kale tuulooyinka ay kaga sugan yihiin halkaasi dadka ku dhaqan deegaanada waa dadka ku dhaqan inta udhexeysa beriire iyo sidoo kale degmada awdhegle ayaa xilligan muujinaya baqdin ku aadan in halkaas ay ku wada dagaalamaan ciidanka dowladda soomaaliya oo kaashanaya kuwa midooda afrika ee amisom iyo sidoo kale dagaalamayaasha al-shabaab saraakiisha ciidamada dowladda soomaaliya ee ku sugan degmada awdhigle oo la hadlay radio cadaado ayaa waxa ay xaqiijiyeen in ay ka go-an tahay sidii shabaab ay kaga sifeen lahaayeen guud ahaan deegaanada iyo sidoo kale tuulooyinka xilligan ay ka maamulayaan gobolkan shabeellaha hoose iyadoona intaasi ay ku dareen in ay ka go-an tahay saacadaha soo socda sidii gacanta dowladda soomaaliya ay usoo gelin lahaayeen tuulooyinka weli shabaab ay kaga dhuumalaysanayaan islamarkaana kamid a tuulooyinka hoostaga degmada awdhegle iyo sidoo kale deegaanka bariire wararkii ugu dambeeyey ee haatan naga soo gaaraya inta udhexeysa bariire iyo sidoo kale degmada awdhegle ayaa waxa ay sheegayaan in sidoo kale dagaalamayaashii shabaabka ka tirsanaa islamarkaana halkaasi ku sugnaa ay isaga baxeen maadaama ay ka war heleen in halkaasi ay kaabiga ku hayaan ciidanka dowladda soomaaliya oo kaashanaya kuwa amisom ciidamada dowladda soomaaliya ayaa maalmihii dambe waxa ay kordhiyeen howlgallada militari ee ay ka wadaan deegaanada iyo sidoo kale degmooyinka ka tirsan gobolkan shabeellaha hoose islamarkaana ay ku doonayaan in xarakada al-shabaab kaga sifeeyaan cumar abuukar xaaji aadan radio cadaado shabeellaha hoose golaha ammaanka qaramada midoobay ayaa si wada jir ah uga horyimida in cali-shabaab lagu daro ururada argagixisada maxamed axmed aadan ayaa faahfaahinaya mahadsaned maxamed golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa si wada jira ugu codeeyo diidmo ka dhan ah in dhaqdhaqaaqa al-shabaab lagu daro laguna dhaqo qaraarka tirsigiisu yahay kaasoo ay ku jiraan ururada alqaacida iyo daacish oo loo yaqaano caalami ahaan ururo argagixiso danjiraha soomaaliya ee qaramada midoobay abuukar cismaan baalle ayaa ku daawacay bogiisa twitter-ka in golaha ammaanka ee qaramada midoobay uu diiday in al-shabaab la geliyo qaraarka tirsigiisu yahay oo ururada ku jira goobaha ay joogaan aan la gey karin gargaar islamarkaana loo duqeynayo hab aan kala soc lahayn ururka al-shabaab waxa uu horey ugu jiray qaramada midoobey ee tirsigiisu yahay kenya oo qeyb ka ah dhoofinta dhuxusha soomaaliya ayaa wado olole weyn oo ay ku dooneyso in ururka al-shabaab lagu daro liiska qaraarka si ay cadaadis u sarto soomaaliya balse waxa ay tani noqonaysaa guuldaro weyn oo ay gaartay kenya siyaasadda arrimaha dibadda ee kenya iyada oo ay u badan tahay in kiiska badda ay ku guulaysato soomaaliya kenya waxa ay geed gaaban iyo mid dheerba u fuushay sidii ay cadaadis siyaasadeed u saari lahayd dalka soomaaliya iyada oo ay burburisay xarumo isgaarsiineed oo ay leedahay shirkadda isgaarsiinta hormuud telecom soomaaliya oo ay shirkad si gaar ah loo leeyahay islamarkaana xiriir iyo wada shaqayn la leh shirkadda isgaarsiinta kenya ee safaricom guud ahaan waxaa intaas ku dhan warka duur aad kala socoteen raadiyaha cadaado tan iyo kulanti dambe warkan warka xiga duhur wanaag